haddaba tallaabada ah ay mas-uuliyiinta somalilan ku musaafurinayaan dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ee ku noolaah magaalada laascaanood waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo cambaareeyey maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa iyaguna ka hadlay warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muujiyey inay ka xun yihiin dhibaatooyinka dadka koonfur galbeed ka soo jeeda ee lagu geysanayo magaalada laascanood ee gobolka sool wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya elyaas cali nuur oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada baydhabo ayaa caddeeyey maamulka somalilan inuu u bareeray inay tarxiilaan dad shacaba oo aan waxba galabsan marka anigoo ku hadlaayo magaca madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waxaan rabaa cambaarayntaas in aan u soo jeedino maamulka somalilan dadka ka soo jeedo south wester ama koonfur galbeed ayaa dhibaato loo geystay ilaa iminka aan idinla hadlaayo dhibaato ayaa ka taagan dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh meesha degan oo south wester ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel laiskugu geeyey marka taasna waxay maaragtay caddaynaysaa in maaragtay xidhiirhka walaaltinimo ee maaragtay ama soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karta laga yaaba marka waxaan codsanaynaa marka mas-uuliyiinta maamulka somalilan waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha cuqaasha maaragtay somalilan waxaan ka codsanaynaa iyo arrimaha bulshada dhammaantooday waxaan ka codsanaynaa arrintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida uga dhaqsiyaha badan qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ayaa aad uga xumaaday waa kan aadan cabdi gaas oo muddo shan sano ganacsi ku lahaa magaalada laascaanood haatanna ka mid ah shacabka magaalada baydhabo dadka koonfur galbeed ka soo jeeda soddonkii sano iyo ilaa shan iyo labaatankii sano u dambeeyey ku dhaqnaa gobolka sool gaar ahaan magaaladiisa laascaanood aad baan u cambaaraynayaa maamulka somalilan ee ka arrimiya meeshana inay falkaas ku kacaan may ahayn sidoo kale waxaan aad uga xumahay in hantidoodii iyo carruurtoodii iyo la kala geeyo midda labaad waxaan baaq u dirayaa dadka reer sool ee lagu yaqaano soo dhoweynta waxaan leeyahay waxaad caddaynaysaan inaad ka xun tihiin oo beri ka tihiin oo haddana aad badbaadisaan midda labaad xoolihii iyo hantidii iyo maatidii meesha ku hartay aad badbaadisaan ayaa laydinkaga baahan yahay sidoo kale maamulka puntland ayaan waxaan ku ammaanayaa dadkaasay u soo dhoweeyeen wayna ku mahadsan yihiin waxaan leenahay dadkaas soo samata bixiya xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan inay tahay wax laga xumaado oo aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka shacabka koonfur galbeed loogu geysanayo magaalada laascaanood ee gobolka sool senator cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade ayaa ka hadlay wallaahi atoosh horta arrintaas waa arrin maxaa lagahay murugadeeda iyo dhibkeeda leh in ummadaas reer koonfur galbeed maatada ah masaakiinta ah dhibaatada seerkaas gaaraysa loo geysto waa arrin aanan ka filayn inay somalilan saas samayso soomaalida way ganacsataa meel walba ay ku ganacsataa koonfurta dadad baa ka tagay oo somalilan aaday oo ganacsi u aaday somalilan dad baa kasoo tagay koonfurta imaaday waa la wada nool yahay oo soomaalida waa kala ganacsataa in arrimahaas site oo sidaas hadda la sameeye waa foolxanumidan islaamnimada iyo diinta iyo soomaalinimada aan ku dhehnayn baan u arkaa kulley arrintaasna arrin layskaga hari doono ma noqon doonto waa lagu xisaabtami doono hadduu ilaahay yaraada waxaan filaya in maamulka somalilan inay raaligelin ka bixi arrintaas si deg degaana hantida ummadaas la dhacay iyo maatadaas dhibka loo geystay iyo gobodfalkaas inay jawaab deg dega ka baxda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo